ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida la wareegiddii mujaahidiinta ee degmada aadan yabaal oo kooxda riddada soomaaliya dhexdeeda ka dhalisay khilaaf siyaasadeed iyo jiha wareer sidoo kalena gilgishay tiirarka kooxdaasi munaasabad diyo lagu kala wareejinayey oo ka dhacday degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga baay waxaad dhegaysan doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi dagaal culus oo maleeshiyaad ka wada tirsan maamul goboleedka ashaadala dirirka koonfur galbeed maanta ku dhex maray duleedka degmada bardaale ee gobolka baay qaar ka mid ah beelaha deg wilaayada jubbada dhexe oo xoolo geel iyo ari ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore ee dagaalka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya walaalaha maxamed xasan iyo nuur cali warsame anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos ah inuga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya la wareegiddii mujaahidiinta ee degmada aadan yabaal ayaa kooxda riddada dhexdeeda ka dhalisay khilaaf siyaasadeed iyo jihawareer waxaana hadda gilgilanaya tiirarka kooxda riddada soomaaliya haddaba si aan arrinkaasi xog waafi ah uga helno waxaan wax ka weydiinayaa maxamed xasan maxamed maxaa ka soo cusboonaaday dhanka villa soomaaliya bismillaah aad baad u mahadsan tahay maahir tan iyo wixii ka dambeeyey arbacadii lasoo dhaafay markii ay dhacday maxrakadii weyneed ee degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa isi soo tarayey qoobgariirka u soo galay madaxda kooxda riidada waxaana saaxaadka ka firxanayey kumanaan maleeshiyaad ah oo iyagoo haziimo madaxyada la fooraarinaya u baqcararay dhanka magaalada muqdisho iyagoo masaafo aad u dheer oo ku dhow kun afar boqol oo kilomitir sii maraya arrinta hadda cusub ayaa ah in qoob gariir siyaasadeed uu ka taagan yahay gudaha villa soomaaliya xasan gurgurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay wuxuu u yeeray saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan hogaamiyaal maleeshiyaad ayaana la filayaa inuu xilalka ka qaado waxaa baraha bulshada si aad ah loo hadal hayaa in shaqada laga ceerin doono taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada milatariga booliska iyo midka sirdoonka waxaana soo baxaya warar sheegaya in xasan gargurte cadaadis uu ka wajahayo xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kuwaas oo ugu goodiyey in ay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe oo ah guddoomiyaha golaha dawaaqiidda haddii aan la fulin soo jeedintooda ah in ay taliyaal miiska soo saareen ayna yiraahdeen shaqada ka ceeri marka xildhibaanada dawaaqiidda ayaa xasan garguurta hadda iyaga awaamir siinaya iyadoo la ogaa in xasan garguurte sanadadii lasoo dhaafay ay isku wanaagsanaayeen golaha dawaaqiidda oo lacaga laaluusha oo siin jiray laakiin hadda waxay u carabaabayaan saraakiisha ay tahay in xilka uu ka qaado iyo kuwa ay tahay in xil loogu magacaabo marka guux siyaasadeed ayaa ka jira kooxda ridada hoteelada ammaankooda sida aadka loo ilaaliyo ee ku dhow villa soomaaliya ayaa xalay ay ku dhafreen baa la yiri xasan gurgurta iyo siyaasiyiinta ay isku olaga siyaasadeed yihiin waxayna lafagurayaan sida laga yeelayo hogaanka ciidamada kooxda ridada kuwaas oo runtii fashil weyn uu ka soo wajahay dagaalaladii ay kula jireen mujaahidiinta aadin abaal keliya ma ahane saaxaadka gobolada dhexe oo idil ayay ku fashilmeen ayaa la leeyahay Mhm.
marka maahirow waxaa la dareemayaa in khilaaf uu ragaadiyey kooxda riddada khilaafkan wuxuu ka dhashay baa la yiri een, hasiimooyinkii iyo guuldarooyinkii furimaha dagaalka ka yimid Een, arrinta kale ee layaab kale waxay tahay in saraakiishii ciidamada hogaaminaysay diyaaradda inta lagu qaaday muqdisho la geeyey iyadoo weli hubanti la-aan ay ka taagan tahay maleeshiyaadkii baqa cararka ahaa oo aan gaarin halkii loo asteeyay inay gaaraan Een, waa gartay maxamed een, xubnaha hadda la hadalhayo in xilalka laga xayuubinayo yaa ugu caansan kuwaase lagu bedelaya ayaa la leeyahay Een, arrinta soo korortay ayaa waxay tahay in hoos u dhac ee, dhanka awoodda siyaasadeed ah uu ku imaan doono xasan gurguurte maadaama ee, muddo xileedkiisii uu sii dhammaanayo caadiyan marka een, madaxda kooxda riddada xilalkooda uu gebagaba marayo waxay wajahaan een, xaalad een, hubanti la-aan ah oo ay dhex muquurtaan dhanka siyaasadda Een, in xildhibaano dawaaqiid ah xasan gurguurte ay u yeeraan oo ay yidhaahdaan hebel xilka ka qaad hebelna xilka u dhiib ayaa loo arkaa in dacfi siyaasadeed ninkan uu ku yimid Ee, wuxuu isjooxaariyeba oo sanadadii lasoo dhaafay oo laaluush ku faraqayay xildhibaanada ee, dawaaqiidda kuwa isaga taabaxsan waxaa leeyahay kuwa isaga taabaxsanaa hadda ee dhankiisa jiray ayaa kasoo horjeeda waxaa si aad ah loo hadalhayaa in een, odawaa yuusuf raage generaalkii kooxda ridada ciidanka milatariga u qaabilsanaa ee aadan yabaal ee naftiisa kala baxsaday ee runtii baqa cararay ay leeyihiin ninkan xilka ka qaad wuuna ceebeeyey waa nin guuldaro ee ku suntan Een, sidoo kale waxay leeyihiin waxaa shaqada laga cerinaya samboloshe oo ah taliyaha ee, waxaa loogu yaro nabad sugidda ee hay-adda ashaalada dirarka kooxda ridada waxaana lagu bedelayaa mahasalaad Een, warar badan ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta taageerta kooxda ridada isdhexyaacaya dhammaantoodna waxay ka tarjumayaan qalqalka iyo khilaafka siyaasadeed ee kooxda ridada hadda ka dhex jira intii ay ku mashquuli lahaayeen ee sidii ciidamadooda ay usoo badbaadin lahaayeen waxay hadda ku mashquulsan yihiin xalinta khilaafka dhexdooda ka tafan Ee, khilaafkuna wuxuu gaara baa layiri meeshii ee, ugu sarreysay Een, mahero waxaa la isweydiinayaa een, xasan garguurte in xilligan tallaabo noocaas ah uu qaado muxuu ka dhaxli doonaa Een, waxaa la leeyahay hoos u dhac siyaasadeed makaanadiisii madaxtinimo oo qalqalgelayso oo hadda lala haysto maadaama xildhibaan oo marka la fiirsho mansab ahaan isaga ka hooseeya uu farqaha kula dhegan yahay een, saraakiishii ciidanka iyo wixii uu magacaabin lahaa waxaa laleeyahay tani waa gowrac siyaasadeed Ee, waxaa kale oo jira in een, siyaasiyiin isaga markii hore dhanka la talinta amniga iyo siyaasadda u qaabilsanaa iyana la ceyrin doono oo lagu cadaadinayo inuu iska horleexiyo maadaama ay dhiiqa lagaha u geliyeenoo een, ay kala talin waayeen in aadan yabaal oo kale ee lagu fashilmo marka macrakadii aadan yabaal ka dhacday waxay sababtay ee, qoobgariirkaas siyaasadeed ee, minmajo ilaa iyo madax ayayna kooxda riddada hadda is haysataa xasan gurguurta waxay haysataa laba daran mid dooro sidii uu dhinac isaga ee, muusi lahaa siyaasiyiintii miciweynta aheed ee mucaaradka ku ahaa isaga doorashadii kooxda riddada ay soo dhowdahay waxaa hadda ugu darsoomay in mucaskarkiisii ee, siyaasadda ee, uu ku tashanayay hadda ay kala qaybsan yihiinoo een, lagu cadaadinayo inuu dhan u rido oo dhan uu isaga leexiyo fashilkii maleeshiyaadkiisa kasoo gaaray ee degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe waa gartay maxamed een, xilligan haddii xasan gurguurte uu isbedelo dhanka xilalka ah sameeyo een, maxay usoo kordhin kartaa Een, falanqayaashu waxay leeyihiin wax weyn uma soo kordhin doonto ee, maadaama sanad iyo maalmo qura ah ay ka hareen mudaxilaadkiisa Ee, sida aan hore u sheegnaba in marka ee, madaxda kooxda ridada waqtigooda uu sii idlaanayo waxay ku mashquulaan sidii ay lacag u boobi lahaayeen sidii ay ugu dadaali lahaayeen dib u soo laabashada mar kale oo doorashooyin gaaleedyadii ayay ee, gelayaan waana waqtigan ee, waqtiga la sheego in madaxda kooxda ridada ay lacaga boobaan een, isla markaasna ay samaystaan ee, saaxiibo siyaasadeed oo xilal ay magacaabaan xilalna ay qaadaan laakiin hadda xasan gurgurte kuwii uu islahaa adkayso si ay hadhow ee, doorashadiisa ay gacan ugu geystaan ayaa kasii kala daadanaya yacni intii yaraad ee xerada ugu jirtay ayaa sii kala furfuranaya waxaana ninkan sugaya een, mucaskar kale oo mucaarad ah runtii awood ku leh kooxda ridada dhexdeeda Ee, tusaale ahaan haddii odawaa yuusuf raage uu casilo oo uu keeno ee, jenaraal kale een, in ninkaasi ula qabsado habdhismeedka ciidamada een, fatra ay qaadan kartaa baa la leeyahay Mhm.
maahiro waxaa kale oo hadda la hadalhayaa in xasan gurguurta uu bedelayo qaab dhismeedka maleeshiyaadka kooxda ridada oo markii farmaajo uu xilka ka degay isagana uu xilka uu qabtay sanadii labada kun laba iyo labaatankii oo wax badan ka bedelay wuxuu soo kordhiyey guutooyin tiro badan oo runtii dhammaantood ahaa ashaamud aan waxba ku soo kordhin saaxada dagaalka waxaan ogeynay in dagaaladii ka dhacay cows weyne daaru nicma ceelbacad caad hilowlagaab iyo masagawaa maleeshiyaad fara badan oo lagu laayay waxay ka tirsanayeen guutooyin aruuris ah ciidan lagu qiyaasay shan iyo toban kun ayaa la sheegay in gobolada dhexe u geliyey dhammaantoodna ay burbureen oo hadda waxaa usoo haray waxaa laleeyahay waa maleeshiyaadkii turkiga uu tababaray ee gorgorta loo yaqiinay ciidamadii hore u diyaariyey farmaajo oo badankood ku hoobtay xamladii shaadaldirarkeed ee ku cilaamiyey wilaayadka islaamiga ah ayaa wax yar ka soo hareen marka in uu wax ka bedelo habdhismeedka maleeshiyaadka kooxda ridada in fatra ah ayay qaadan kartaa sida falanqayaashu ay leeyihiin taas qudheeduna waa dib udhac kale oo kooxda ridada ee ciidankeeda soo wajahay waxaana kusii adkaan doonta inay u babac dhigaan weerarada mujaahidiinta kaga imaanaya aad buu umahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix
بالدين قدرا فحمى الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi raxmaani raxiim xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga caawa canaawin kala doonaya inuu kusoo qaadan doona insha allaahu kan ugu horeyn waxa uu yahay maamulka shahaaladirarka somalilan oo sheegay inuu aad uga xun yahay geeridii ku timid bob francis oo ahaa baadirigii ugu weynaa nasaarada caalamka waa mid ka mid ah canaaweyntii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali meemo saacado kadib markii uu halaagsamay baadirigii gaalada adduunka gaar ahaan nasaarada ayuu mid ka mid ah maamulka shahaaladirarka somalilan si yaab leh uga hadlay arrinkaas isagoo muujiyey gacaltooyada gaalnimo ee ka dhexaysay wasiirka arrimaha dibadda maamulka gaalraaca somalilan ayaa bartiisa twitter-ka amaxa ku soo qoray dhambaal tacsi oo ku aadan dhimashada baadiriga bob francis oo u xusay inay aad uga murgoodeen waxaan si qoto dheer uga murgoonay markii aan maqalnay geerida bob francis ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda somalilan cabdiraxmaan daahir bakaal wasiirkan dabadhilifka ah ayaa sidoo kale dhambaalkiisa tacsida waxaa ka mid ahaa waxaan u diraynaa duco iyo tacsi tiiraanyo leh kiniisadda roman katolik iyo bulshada katoliga ee caalamka oo dhan sidoo kale wasiirka waxa uu ka dhawaajiyey inay sii ambaqaadi doonaan dhaxalkii uu ka tegey baadirigani isagoo ula jeedo gaaladii uu u adeegayey maamulka shaadaldirarka somalilan ayaa ka mid ah maamulada ugu qadiimsan ee ay gaaladu ka dhiseen soomaaliya waana maamul u heelan raaligelinta shisheeyaha oo ay ugu horeeyaan yuhuudda iyo nasaarada warbixintii lagu qoray soomaali miimo ayay taasi ahayd markana haddii aynu jaleecno mareegta islaamiga calamada canaawin kala doon ayaa lagu qoray maanta bal mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray gaar ahaan midka aynu ka dawarbadnay ayaa wuxuu yahay dagaal culus oo dhex maray maleeshiyaadka laftigreen iyo kuwa mucaaradsan dagaal xoogan oo u dhexeeyey laba maleeshiyo oo kala taabacsan murtad cabdicasiis laftigreen oo ah madaxa maamulka shaaladirarka koonfur galbeed iyo kuwa mucaaradsan oo ka soo horjeeda ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee degmada bardaale ee gobolka baay dagaalka oo ahaa mid culus ayaa lasoo wariyey in laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku aadan sida dagaalku uu ku bilowday iyo khasaaraha ka dhashay inkastoo aan si rasmi a loo sheegin khasaaraha dagaalkan ka dhashay haddana waxaa lasoo warinayaa inuu jiro khasaare kala gaaray labada maleeshiyo ee dagaalamay maleeshiyaadka ay dagaalameen kuwa laftigreen ayaa ah kuwo ka soo horjeeda siyaasadda murtad laftigreen waxayna dhowr jeer weeraro saraakiil ee askar lagu dilay ku qaadeen degmada bardaale ee gobolka baay iska hormaadka haatan ka hor ka dhacay degmada berdaale ee dhex maray labada dhinac ayaa waxay isaga dileen saraakiil muhiim u ahaa labadaasi dhinac mid ka mid ah weeraradaasi ayaa dhacay bishii juun labada kun afar iyo labaatankii mucaaradka ayaana weerarkaasi ku dilay taliyihii booliska maamulka laftigreen ugu magacownaa degmada berdaale kaasoo la dhihi jiray caliyow borow iyo askar kale halka weerar kale oo ka dhacay bishii agoosta ee isla sanadkii labada kun afar iyo labaatankii lagu dilay sarkaal la oran jiray xuseen bekem oo haystay maleeshiyaadka mucaaradsan maamulka fadhigiisu yahay baydhabo warbixintii lagu qoray websayteka calamada haddii aynu halkaa kaga gudubno bal markana radio alfurqaan iyo waxa lagu qoray booliska magaalada jigjiga oo xabsiga ku yaala halkaasi si arxandare ah ugu dilay wiil dhalinyaro ah wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa ku waramaya in ciidanka booliska maamulka xabashadu ka dhistay magaaladaasi ay si arxandaraah u dileen wiil dhalinyaro ah wiil kala dilay oo ay da-diisu ahayd toddobiy toban jir ayaa waxaa lagu magacaabaa shaafici cabdikariin cali waxa ayna boolisku ku dhex dileen xabsi ku yaala magaalada jigjiga halka oo uu ku xirnaa muddo dhowr iyo afartan maalmood ah qormadaasi websayteka radio alfurqaan ayaa waxay ugu dambeysay guudmarka mareegaha islaamiga ah balse maahirow adigoo aada u mahadsan baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadalhayey habqanka maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo jabay degmada aadan yabaal kuwaasoo iyagoo fircada weli ku safraya deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya baraha facebook iyo twitter amaxa ayay dadku soo dhigayeen muuqaalo muujinaya maleeshiyaadka murtadiinta oo wata boqolaal gaadiid kuwaasoo ku socdaalaya xeebaha gobollada mudug iyo galgaduud dadka ayaa ku maadaysanayey muuqaalka maleeshiyaadka oo wejiyadooda laga dheehan karay diif haraad iyo rucbi soomaalida ku kulanta baraha bulshada ayaa ku jeesjeesayey maleeshiyaadkan murtad gurguurta uu markii hore soo khiyaanay waxayna ku tilmaameen taariikh madow oo u soo gashay maadaama markii ugu horreysay warbaahinta laga daawaday ciidamo sidii dad maras ah oo kale u qaxaya walaalka maahirow guuldaradii cadowga ka soo gaartay degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe ayaa social mediya ama baraha bulshada ka abuurtay buuq waxayna dadka u badan yihiin kuwo ku diganaya ama ku maadaysanaya kooxda riddada aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa xoolo geel iyo ari isugu jira ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore ee dagaalka beelaha macalin weyne laysaan eelay iyo yantaar ee dega gobolka jubbada dhexe ayaa xoolahan ugu talagalay in ay ku taageeraan ciidamada mujaahidiinta beesha macalin weyne ayaa bixisay sagaal neef oo geela oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta beesha eelay qaybteeda degta jubbada dhexe ayaa sidoo kale bixisay toddoba neef oo geela halka laysaanna ay bixisay shan neef oo geela beesha yantaar ayaa dhankeeda waxa ay ciidamada mujaahidiinta ku wareejisay soddon neef oo ariya munaasabadda ay geela iyo ariga ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku wareejinayeen beelahan ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe nabadoonno ka socday beelahaasi afarta ah ayaana ka hadlay goobta munaasabadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu may miilanka salaameey islaamka guud oo meel kasta oo ruugaan gaar ahaaneed may salaamana mujaahidiinta ruugo furma oo dhaxanta iyo dhabka iyo welweliba macnaha geeka ninka dulqaadeen oo nin roogo oo unin edna waalidsho walaaloshoo oo garab roogno una edna mas-uulintii reydkuya ku jartay mayha la hiboonay oo hibeenka sheegnay ini una geel iyo hilibka weeldhadaan ana oo ka hadalaaw beedla maalin afkiishe ana ka hadalaaw ma insheenay geel oo dhon sagaal neef inaana ka wareejiyo oo dhiibka guud suldaan biyey inaana ka wareejiyo suldaan marka geelaas inaad oo wareejido iyo marka kiinkasheenaya oo lwareegaas jasaakallaahu kool wareeg idaa mahadsanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
anna oo magacay kubilaaw hasey madisaagleeraw oo wakiil ku ahaa beeliley saamid walaayaadka islaamkana ma in sheegay mujaahidiinta oo furuma rogan ma in wede oo waana maylaraayis ha kulma haboone waana in jeeyi doogne marka in horeyten an hayna marka inka dambaweyten an hayna shanneef oo geel e ya maylaraayis ya wareejiye ma in wareejiyey malaag biyey ya in wareejiyey jobada dhaxa e marka antaasa mayla raa'is yasiin sheege insha allahu biidn illaahi alkariim aw maraag mayla raa'is geelas shantaas neefe ina oolaga doonto yaan baahana insha allah bismillahi raxmaan raxiim magacay mayba leeree cabdulaahi sheekh axmed waa nabadoon reer eelaayu mayba geegantan roogne xoolo wareejin oo ku wareejiyahayne waa gaal todoba neef eh oo hadiid eh oo ankatiro galni walaalaha furunto rogan gaalaas oo lahasada qaaysadi bilaaw nhayna dhammaad nla haddoonho ilaahay rob insha allah may fadaane gaalaskaas eh iyo hankatiro galni walaalahaas inayna noo deersi mayba haddee walaayadinigeega wakiilaha intan rooge naqiibiyey oo ka socda waa walaayada jubbada dhaha yaa ka wareejaan gaalaas may fadaane malaaq gaalaas noo laga doonto noo kala wareeg
bismillahi raxmaan raxiim magacay cabdulahi cabdiqaadir insha allahu tacaala mayba aan dareernay geeke amar una dhataanale un isdul saarnay oo beeliin taarata kubahi shey sadaqa e una dhiibidahayno dadka walaayaadka islaamka e ahlu tawxiidka oo furmaa rugan una ka wareejiyahayna iyo anta an koyni sadaqadana ha kubatay beeliin taaret anina may wakiilku ahaa ilyaas madsheeg dhaahir insha allahu tacaala maalka isuga haay iyo suldaanbiye ini ana ka wareeji ya maalkana sodon neef iringa useeyi ya ku dareerna tiidiya kala mayba ogaadasaana insha allahu tacaala dhammaanteen muslimiinta horta guul alleh siiyo ilaahay subxaana wa tacaala mayn ku tuugana gaalada alleh jibiyo ilaahay guuluha guula arraxmaan guulagani tugay guntina aamiinga arti gubidgendiili gumarnyaati gersii jallati besiili i gaabow dhiigle gaala gaal iyo xigaala managadaas anahoo gobow girmaa guud matuuraa gaduuda garabkaa yaraaye allahu akbar ee guuyini magii uso abaarsidi geedo iyo edaadeen gasiil iyo gaabow dhiigliliin guuri garabay oo gaal horkati gee kasa aragay gaala gaatirlay haysataa iyo geeslaable haysataa guntiyin taareed may go'aan hasaartay gaala inii karshee lugubta allahu akbar ee xaada wal ku sheegay hasiil iyo lahadal in hilmaanto intaha gaad idheh halkay koonagsado anii bahasalay al-shabaab oo saali subxaana wa tacaala usu tilmaamay xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusda hoongay waraasilna hareenga kadheegi haween idaaga i dhali humaadka markii la deerikii habad ku roori miihi hargeysilay ku kooytay hamarlay surnaataba xasan garguurtay halkalan waynay habadlay kalahaas waanun allahu akbar taada kitaabka kitaale talaala subxaana wa tacaala baniinhaaye war intii tidin inkoyna towbisheenno walaa tigree la jara tubutubu iyo tuur gaduudow tubaaloshoo waa tukudin jeedaan waaloshoo waa tuur mindile allah الله أكبر هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك حجي هاي ميك وريجي سلطان بيي أو جبض دحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaasi kadib idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waraysi kooban la yeelatay maraaqbiye oo ah naqiibka guud ee odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe kaasoo wakiil ka ahaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qabaa'iladana kala wareegay geela iyo ariga ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha dagaalka ku sugan bismillahi alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa maa nabiya bacda ee kulankan maanta aan u fadhino ujeedkiis wuxuu yahay ee wareejin xoolo nool oo lagu wareejinayo mujaahidiinta jooga furumaha xoolahaasoo la rabo in loo qalo hilib looga dhigo ayna bixiyaan eheladooda ama walaaladooda iyaga ka dambeeyey iyo habaanta fadhiga aan u fadhino waa gartay beelaha marka maanta ee kulankaani ka soo qaybgalay intee bay la ekaayeen waxyaala bixiyeen maxaa ka mid ahaa macnaha waa afar beelood waxayna bixiyeen labaatan iyo kow neef oo geel ah iyo soddon neef oo ari ah geelaas beesha macalweyn waxay bixisay sagaal neef oo geel ah beesha elay waxay bixisay toddoba neef oo geel ah beesha leysaan waxay bixisay shan neef oo geel ah beesha yantaarna waxay bixisay soddon neef oo ari ah marka xoolaha maanta la wareejiyey waa soddon neef oo ari ah iyo kow iyo labaatan neef oo geel ah waa gartay bal kulankaani ugu dambayntii maadaama aad tahay naqiibkii guud ee wilaayada jubbada dhexe dadkaani xoolaha baxsaday ee qabaa'ila ka soo jeeday maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka xoolaha baxsay marka hore waxaan leeyahay xoolihii aad bixiseen ilaahay aakhiro miisaankaada ku kabo wax baraka badanna ilaahay ha idin siiyo waxaan leeyahay ma aha markii ugu horreysay oy bixiyaan mana ahaan doonto marka ugu dambaysay marka waxaan leeyahay beelaha in ay garab istaagaan walaalahooda iyo wiilashooda mujaahidiinta furumaha joogo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan marka hore ayay ballan ku qaadeen in ay naf iyo maalba ku bixin doonaan jihaadka haddana way u taagan yihin marka waxaan leeyahay beelihii aysan noqonin marka ugu dambaysay aad wax bixisaan waxaa loo baahan yahay inaad furumaha aad buuxisaan wiilashiin aad soo dirtaan idinkuun aad dagaalku jihaad u istaagtaan الدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan munaasabadii oo loogu kala wareejinayay laba jufo oo ka wada tirsan beesha gare oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa ka dhacday degmada buulafulay arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan laba wiil oo dhallinyaro ah una dhashay beesha gare ay isku dirireen deegaan dhaca duleedka degmada buulafulay waxaana dhacdaasi ay sababtay in mid ka mid ah wiilashaasi uu geeriyoodo munaasabadda waxaa lagu kala wareegay boqol neef oo geel ah oo lacag loo bedelay waxaa munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ugaaska beesha gare ee wilaayada bay waxgaradka labada dhinac iyo weliyudamka oo ahaa wiilka la dilay aabihii ugu horeyn qaadiga ayaa ka warbixiyey sida ay dhacdadu u dhacday iyo marxaladihii lasoo maray bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd halkan waxaan iskugu nimid oo ah maxkamadda gudaheeda diyo ay maxkamadda hore u xukuntay kala wareejinteeda laguna wareejiyo awliyaa udamka uguna wareejiyo wiilkan gacan ku dhigi laha waaskiisa macalin barrow iyo akhyaarta la socota oo waaska ugu weyn sidaan hore u sheegnay hadda ka hor waxaa dhacay dil meel burqud agteeda ayuu ka dhacay wiilkaa yare hadda hortiina fadhiya iyo wiil asaga la da-a ayaa kolley dil lama filaana oo soo booda-a ayaa dhacday marka wiilkiina saasuu ku dhintay kadibna maxkamadda waxay xukuntay dil yani camdana boqol neefgeela oo xaalo ah kadibna wiilkii hadde waa la xiray muddo kadibna insha allahu tacaala markaasuu awliyaa damka wuxuu doortay in la dilo loo dilo loo qisaaso kadibna maalin kadib ayuu yimid uu yidhi anigu qisaaskii waan cafiyo diyaan ku cafiyey boqol neefgeela muddo kadibna insha allahu tacaala geelii waa la kala qaatay kadibna waxaa loo bedelay lacag awliyaa damkii iyo dadkii bixinayay waxay ku heshiiyeen lacagtan hadda horta taala oo ah sideed boqol oo milyan in lagu wareejiyo marka awliyadamku waxay ka koobnaayeen wadaadkan hadda la yidhaahdo ibraahim nuur ibraahim dhegey iyo wiilka la dilay wiilkiisa ahaa waxaas yani uu qabay iyo hooyada wiilka dhashay marka insha allahu tacaala wareejintaasaan rabnay insha allahu tacaala in la kala wareego waxaa sidoo kale goobta munaasabadu ka dhacaysay ka hadlay ugaaska beesha gare iyo qaar ka mid ah waxgaradkiisa waxaa maanta meesha lagu wareejiyey ninka la yidhaahdo ibraahim nuur ibraahim dhegey wiilkiisa oo la dilay oo nin walaalkiisa ah oo ehelka la aadilay oo looga xukumay maxkamadda horkeeda boqol xalaad boqolkii halaad oo la qiimeeyey oo lagu qiimeeyey isaga naftirkiisa aan lagu qasbin oo kusoo heshiiyeen isagii iyo qaraabadiisa oo siddeed milyan neefkii lagu soo heshiiyey siddeed boqol milyan oo hadda meesha ay taalla oo hadda meesha kula wareegay annakana markhaati aan ku nahay cidda ay soo wareejisayna waxaa waaye macalla barrow ayaa soo wareejiyey samadoonka reer meedeed waxaana lagu wareejiyey sheekh ibraahim xasan ayaa lagu wareejiyey isagana wuxuu ku wareejiyey ibraahim nuur ibraahim dhegey ayaa ku wareejiyey oo kala wareegay oo waxaa markhaati adkihii maxkamada horteeda in lacagtii xaqii lagu lahaay oo walaalkiisa uu ku lahaay inuu lagu wareejiyey asigana oo isagoo ku qanacsan uu qaatay annakana markhaati aan ku nahay haddii aniga aan ahay ugaaska beesha garre waxaad ogaanaysiin bilaayo ma jirin xanaa kale ma jirin ol ma jirin laba cunug oo yar yar oo geeljir ah ilaahay amarkiisa uu ku dhacay oo meesha ay isku dileen oo xaqii lagu lahaayana saas loo kala qaatay wabilahi towfiiq salamu calaykum ilaahayaa mahadsan subxaana wa tacaala sanu tiirsiy in qof muslim ay la dilaay boqol halaad laka bixiyaay isagoo kutaabay owel yaalla halmookaneena laakiin fahenga isa aragtay wax qaale e way fehen darin uu sharta ka kale darin uu sharta ilaahiyn umarkaan waxaasaa teersiiy qof muslim ay la dilay in boqol halaad dii ay la bihay ba midowdiina ilaahay isanu gudbiy ilaahigii arrintaas isanu gudbiy ma haddaas usi iska lah bacdallaahi ma haddaas waxa iska lah islaamkii oo alxamdulilah barnaamijshaasay maskax iyo jundi ka bihiy dadaalaas ka bihiy wax walba suubiy in shareeda islaamka la isku xukunay qof muslim ay dhiigkiis haaram nagadaay asal horees waxaa shersher lan qabiilku ay lii dad yigisaay qabiil hebela u yigisi la dhesher maana ilaahay waxaa qadare annafsu binafsi walcaynu bilcayni lan walba wixii u suubsada inay laka kuday lan kale ha u hadgudubna qofkii muslim ay haddii qabiilkan wax ka yigisaay qabiilkiisa baalqaada hebelaa waxyigiisa lalah lankii shakhsigiisa isal doonada intaasna nasteexdaasa waxaa ka timid ilaahayaanu qadaray cumrigaasna ilaahayan alxamdulilah qaala allaahu qaala rasuula ka timid ilaahay kor ha ka yeela mujaahidiinta ilaahay kor ha ka yeela islaamka meelbus dhoweed bayna almashriq waalmagribi ilaahay gowaha sii gaalad ilaahay hanuu jibiy sala allahu calayhi wasalam dhacdo yar oo reerka dhaaska dhacta oo alxamdulilah cayaal yar yar oo wax magaraday oo sacayaariin ayaa meelahaas macnaha xoogaa dhibka dhexdhaxdood laba canug oo yaryar ay oo derisna ay reeroodna koorle ay dad ilmaadeerna ay qofaa ka yumudo qofna waxaa waaye alxamdulilah dhibaa keysada dhibkeystihii usal qabadii wal heri alxamdulilah sharci baa la horkeena sharcigiina waxaa ilaahaysa unu bandhiga in oo diyo oo laka bihiyaay alxamdulilaahi diyadiina wal bihiy maana goobjooga ka nahay wixii alxamdulilaahi kitaabkaas ilaahay laku xukuno oo raalan ayaa un ka nahay ayaa laka bihiyaa liyahay khayr allahna siiy canugii dhibka keysadana insha allaahi usan canug yara aheey usan maadaama diyadii la bixiy waxaa diyaar un nahay in la fasaxay usana ilaahay khayr hasiyo markan ka bacdi reerkii laka dhalay waalidkiis yaan alxamdulilah waalihiis dhoogin in uska biirin aan ka mid naqday yaa usan ilaahays uu tuqnay taasaan alla nuteersii tan labaad waxaa kalooska tarsadhaay haddii u nahay beesha kare boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa caashana dad ilmo adeer ay nabadgelyadiis maslaxadis ehelkis kitaabkas ka dhaqdaay ahayn al-aankana saasaa qaabilsannahay waxaa leenahay beesha kare ogaada wixii dhibsi keenay in unka wareegnaay wixii alxamdulilaahi kitaabkaas ilaahay wax sudhin in unka wareegnaay wixii dhaqangan ayoo diinta ka saabsan in un raacan qaadanay sifidnaay intaas codso beesha kare aan isku codsodhaayo inta kalena mujaahidiinta waxaa leenahay ilaahay khayr ha siiyo wax badan juhdi iyo dadaal ayaa bixiyeen intaasaa warkiisaa ka koobay waa bilaahi towfiiq salaamu calaykum goobta waxaa sidoo kale ka hadlay nabadoonnada wiilasha kan la dilay iyo kan wax dilay alxamdulilaah walaalyakan oo heer tuwaada ayaa hadda ka hor laba kuriya isyigiseen kurigka heer tuwaada ayaa lyigis maxkamadda islaamkeena lkuxukuno boqol neefgeel ay boqolkii neefgeel ayaa la ageen hal siddeed milyana laka dhow siddeed boqol milyan ayaa maan walaalka oo elnges lyigisa ayaa ka wareeshaaleenaa insha allahu tacaalaa oo maanta oo jamacada ay ayaa qaalig hortiis yaa manaa uu wareeshiyaa leynaa oo lanka iska wareejiyaa shey ifreerey ayaa iska wareeshiyaa oo heer tuwaad oo mas-uulka ay oo anigoo ah heer meedeed oo mas-uulka ay shey ifreeney ayaa maanta boqolka neef oo la la-agay siddeed boqol milyan ayaa walaalkiyo xaq iska lahdees uu wareeshiyaa bismillaahi raxmaan raxiim salaan bacdigeed sida macalbarow sheeqow lacagta tan walkal wareeg maadaama anoo reer tuwaada oday u ahay dhibakii dhac un isla ogaanow intanna markhaato odayaal baa dhowin doqow baa dhoogta ugaas yaalabaa fidhiyin lacagta walkal wareegi wax dhib ayna maskiibidin insha allah biidnillaahi tacaala hadda ilaahay yaraa waxaa la wareegay lacagtatii macalbarow waa kal wareegi lacag weliyudamka oo ah wiilka la dilay aabihii ayaa mikrofoonka la wareegay maxagay anaga ifreenuur waay elangan eed ifreenuurre la dheh jir wiilkay makigas hoolagas waa qaatay wahii oo kekale aan waa qaadadh marka kadinja aqar waham ehesadh lan alwiingah yigis lan oogah yigis baclooshaas fayaabaan me alqalbigay waa fayaabaan wahii shardhaga laan ibidir la hukuno waa qaadadh waa bilahi towfiiq ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamsa abujacfar oo kelimad dardaarano u badan goobta ka jeediyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waaalihi wasaxbihi ajmaciin marka ugu horreysa allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa nasiiyey nicam fara badan nicamku ilaahay uu nasiiyey waxaa ka mid a nicmat alcadaala waalqadaa asharci cadaalada in la isku xukumo qado sharciya ayuu nasiiyey allah subxaana wa tacaala oo shareecadiisii iyo kitaabkiisi iyo diinkiisa nagu xukumahayo walaayaad fulinaya iyo ciidan fulinaya ilaahay waa uu nasiiyey nicmo weyn waaye oo meelo badan iyo dadyo badan maanta ka maqan ama aynan haysanin allah subxaana wa tacala ayaan u xamdiyeynaa uguna mahad celinaynaa intaa kadib saaad la socotaanba ikhwaani fillaah xukunkan mar hore ayuu dhacay maantana kala wareegii dhaqaalihii iyo kala qaadashadii iyo tanfiidkii ugu dambeeyey iyo saaxiixiisa waaya waxaan mahad ballaaran u celinaynaa raggii ka shaqeeyey hawshaan inay qabsoonto oo odayaasha ay uga horreeyaan juhdiga faraha badan le u galay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran xukunka markii hore qisaas ayuu ahaa markii dambena waa tii waalidka uu diyu ku cafiyey waana xaqii uu lahaa waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan intaa kadib waa tii haddana shaqadii diyada loo xukumay ee maxkamad diyada ay u xukuntay kadibna shaqadii diyadaas lagu aruurin lahaa ay walaalaha iska helqaameen een juhdi fara badanna ay geliyeen een waxaan leenahay jazaakum allahu khayran cadaaladaasi xukunkaas sharciga haddii loo hoggaansamo lana maro dhiigga ayaa nabadgalayo cirdigaa nabadgalayo ee bani aadamka iyo xayawaanaadka iyo dhulka intaba way nabadgelayaan haddii la garab marana fasahaadkii ugu dambeeyey baa imaanayo marka in loo hoggaansami waayo waxayba keenaysaaba iimaan darro iimaan la'aanay keenaysaa falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliiman aayaddaasi waxayna tusinaysaa ninkii aan u hoggaansamin xukunka sharciga ah iyo allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xukunkoodii ciddii aan u hoggaansamin inaysan iimaan lahayn weliba aan ku qancino qalbi iyo qaalib aan u qaadanin inaysan iimaan lahayn ilaahaygiina waafajiyey subxaana wa tacaala naga dhigay kuwa xukunka iyo axkaamta shareecada ku qanca ayaa ku mahadsan waxaan dardaarmayaa marka in dhacdooyinka de bani aadan baa loo yahay waa mar kasta waxunbaa iska dhaco noocay ku yimaadaanba dhacdo kasto shareecadeeni meel bay dhigtay xukunna uma ayna waynin in maxkamadda lala soo aado aan xeerbeegta iyo maxaa noo dhaqan noocaada ahaa iyo siaan isku xukumi jirnay iyo howlo kale laga fogaado sida hadda aad uga fogaateen horena aad ugu fogaan jirteen sillimadaa inaad uga fogaataan insha allahu tacaala lagu dadaalo ilaahaygina abuurtay asaga maslaxada ummaddaani asagaa garanaya lagu dadaalo marka maslaxada ilaahay meeshuu noo geliyey oo kitaabkiisa ah inaan la garamarin laguna toosnaado insha allahu tacaala qisaastu siduu qur-aanku uu tilmaamayo nolol ayaa ku jirta walakum fi lqisaasi xayaa yaa ulil albaab ninkii caqlila ayaana garanaya ilaahay ulul albaabku u naadiyey dadka ahlulcuquulka ah waxgaradka ah ayuu u dhawaaqay wuxuu yidhi inaad isqisaasataan ninkii wax dilo oo camdi u dila aad dishaan waxaa weeye waxaa idinku jiro nolol ayaa idinku jirto dhinaca kale haddana qisaasta noocaas oo ilaahay subxaana wa tacaala noo sharciyeeyey wuxuu xaq u siiyey waalidkii ama weliyu damkii in uu ka leexan karo diyi uu qaadan karo diyu ka cafin karo in cafwi taama uu samayn karo bilaadiya xataa uu samayn karo oo cariiri ma ahan macnaha qisaas unbaa waajib idinku ah ma aha oo lagamaba tanaasuli karana ma jirto waa ka tanaasuli karaa ayada oon la qasbaynin ayada oo tolkaa lagaa saarayaa aynan jirin ayadoo waa lagu ceyrinayaa aysan jirinin waa ka tanaasuli kara marka jazaakum allahu khayran waxaan ka dardaarmayaa ummaddaani waa ummad walaalo ah diin bay ku walaalowday qaraabo iyo ehel waaye isku diigaan waaye haal cadow bay leeyihiin khalad ayadoo saasoo khalad ka dhex dhici kara khaladkana dee bani aadan baaba loo yahayba kullukum khata wa khayru lkhata'iina tawaabuun khaladaadka in lagu saxo ayaa loogu talagalay maxaakiimta iyo cadaaladda walaayaadka ay sameeyeen khaladaadka meel kale yaan lala aadin nooc kalena yaan loo dhigin ummaddana ha la walaaleeyo ha la isku soo jiido cadowgeedina ha la baro ha la tusiiyo ee reer gudihiisana cadow iskuma ahan muslimiintana cadow iskuma ahan gaaladaasunbaa cadow noo ah jazaakum allahu khayran xukunkii maanta intaasuu nooga egyahay wiilkana waa xur insha allahu tacaala weliyudamkiina daa qisaaskii markii hore asaa khiyaarkiisa ku cafiyey maanta wixii ka dambeeya xoolihiisana waa haystaa wiilkana dee waxaa weeye muslimiintaasuu ka mid yahay asagana si gaara waxaan u dardaarmaynaa adeer khaladka yuusan mar dambe kaa dhicin caaqil baa tahay hadda qisaasaa lagugu xukumay kadibna laga cafi haddaad saqiir tahay qisaas laguguma xukumi lahayn ilaa aad soo qaangaarto micnaheedu waxaa weeye mukallaf baa tahay wixii kaa dhaca adaa lagu xisaabinaya cid kale looma hayso wixii kaa dhaco adaa lagu xisaabinaya dembigooda akhriya adduunba taas ku xisaabtan dembigan oo kaleeto iyo mid ka agdhowba yaan mar dambe loo laabanan jazaakum allahu khayran insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala roobka hanoo furo cadowgana allah hanaga dowal qaado gaalada ilaahi subxaana wa tacaala jabka ha usii ziyaadiyo muslimiintiina ilaahay ha xoojiyo ha ciseeyo ha qawiyeeyo jazaakum allahu khayran jihaadka aan isu kaashano camalkan aan garab istaagno muslimiintana aan u ducayno wabaaraka allahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب
guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين